dalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoyd isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarsibay
kulan wacan oo wanaagsan nool baa joogtaan ise kastoo maqalkan idiin soo gaarayba kusoo dhowaada barnaamijka xulsho warasi xilla kastoon kala maashaa marka laga rabo habeenaba jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedii iyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamas safiidkii rabbigay galangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boran gobac ku leefsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriya jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gurmago-anin gegan iyo allow geed qalalay kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbo goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbilabeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbigegada ceebtiya ku taa goorta laga leexday gisi weyraxasiya ku dila garanta mooryaana yay goola jiftiya dhurwaagoroda kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa sabdi axad ay soo geliso taariikhda ku aasaysan tahay labada bisha nofembar sanada labaatan toban sagaal waxyaabaha xawa barnaamijkan kusoo qaadi doono waxaa qayb ka noqon doono madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maantay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wuxuu u tegey urgelidda dadka ay sameyn fatahaadaha webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle faahfaahin ku saabsan ayaan gooro idiin soo gudbi doono waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha puntland said cabdulaahadiin ayaa maanta wuxuu gaaray degmada dongoroyo ee gobolka nugaale ee puntland faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doona waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maamul cusub u magacaabay magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal faahfaahin ku saabsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta dagaal xoog leh kula wareegay gocankoynta degmada mataban ee gobolka hiiraan ee galmudug faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doona waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doonaa hogaamiyaha xisbiga waajire cabdiraxmaan cabdishukoor warsame ayaa fariin adag oo ku aadan in la joojiyo dagaalka ka socda qaybo kamida galmudug u diray dowladda federaalka iyo ururka la sunna hadal uu warbaahinta la wadaagay ayaan idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona xeerlanta guud ee maamulka puntland ayaa ka laabatay dacwadii xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada puntland ee dhowaan su-aal adag weydiiyey madaxweynaha puntland saciid cabdulaahidini baarlamaanka maamulkaasi waxa ay lafteeda ay laaleen maantay dacwadaasi faahfaahin ku saabsan ayaan goorro idiin soo gudbi doona waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona taliyihii guud ee ciidanka booliiska ee somalilan ayaa maanta lagu aasay khabro ku yaala galbeedka magaalada hargeysa ee somalilan somalilan war ayay kasoo saartay allaab naxariis taliska guud ee ciidanka booliiska faahfaahin la xiriirta ayaan idiin soo gudbi doona sidoo kale barnaamij waxaa ku dhagaysan doonteen xubinta aad ku xisaab badneed ee kalamaan qaybaha dambe barnaamij waxaa ku dhagaysan doonteen heystaan tabintii iyo diyaarinta barnaamijkan oo anigu xasana saaxiibkay cumar axmed raxim saxiifa iyo barnaamijka caawi farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada wareysida
maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco
kulan wanaagsan aylan saaxiibyada kusoo dhawada barnamijkan waxaan ku bilaabaya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa galanka dambe maanta wuxuu gaaray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hirshabeelle oo dhowaan fatahaad xoog leh uu ka sameeyey webiga shabeelle iyo roob xoog leh oo ka daa gobolka iyo degan u dhow magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hirshabeelle madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare iyo mas-uuliinka oo ka tirsan maamulka hirshabeelle oo maalmahan ku sugnay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hirshabeelle ayaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wafdigiisa kusoo dhaweeyey garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabelle madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa la socday ee diyaarada gargaar ah oo lagu talagalay in la gaasiyo dadkii fatahada ay ku saameyn ay ku nool belowe islamarkaasna hadda ku nool ee duulaadka deegaanka ceel jaale leeraah oo ku yaala duulaadka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isla galabta u kuurgalay ee nolosha dadkii ka barakacay beledweyne haddana ku nool duulaadka deegaanka leera ceel jaale ee gudihiisa wuxuuna madaxweynuhu la u kuurgalaya xaalad dadkaasi wuxuuna sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay xil gooniya iska saari doonto waxqabasho dadka ku dhibaateysan halkaasi madaxweynuhu wuxuu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay la tacaaleyso ee saameynta fatahadda webiga shabeelle uu ka geystay magaalada beledweyne ee gobolka hiran iyo qeybo kamid a gobolka shabeellaha dhexe iyo guud ahaan webiyada juba iyo shabeelle fatahadaha ay ka sameeyeen koonfurta soomaaliya madaxweynaha wuxuu sheegay madaxweynaha ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay u gurmadaan ee dadka ku dhibaateysan ee fatahadaha webiga shabeelle gaar ahaan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo in ka badan konton iyo kow kun oo qos ay ka barakaceen fatahada islamarkaasna hadda ay ku nool yihiin magaalada duleedkeeda deegaanka larceel jaalle intaas kadib madaxweynaha dib ayuu ugu laabtay muqdisho isaga wafdiga balaaran hogaaminayo ee marka ay soo dhambeeyeen indhareyntii ay u yimaadeen magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabelle kulan wanaagsan elaan saaxiibyaal meel walbaa joogtaan xolse gudhasida ayaa dhegeysanaha saan raadiyaha cadadna oo nagala socotaan saaxiibyaal waxaan markaan dib ugu soo laabanayaa galmudug dagaal u dhexeeya ciidamaha taabacsan ururka ila sunna waljamaaca iyo dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta gelgelayay magaalada matabaan ee gobolka hiiraan oo galmudug ay ka arrimiso wararka aan ka helin halkaas ayaa sheegayaan dagaalkaasi ay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kula wareegay gacan ku-haynta degmada matabaan ee gobolka hiiraan oo in ka badan toban sano ay ka arriminayeen ururka ila sunna ee ka arrimi qeybo ka mida deegaanada galmudug gacantana ku haya gurceel iyo qeybo ka mida magaalada dhuusamareeb ee galmudug mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada mataban ee gobolka hiran oo caawa qadka telefoonkan kula hadlay ayaa ay xaqiijiyeen dagaalkaas oo kooban oo maanta ka dhacay mataban islamarkaasna ciidanka alsuna ay ka baxeen mataban kadib markii dagaal xoogle ay kala kulmeen ciidamada militariga soomaaliya ee degaankaasi maanta gacankawntiisa la wareegay helasunna ayaa hadda kusugan ciidamada ururka helasunna ayaa caawa markii ugu horreysay ku hayanaya dulaadka magaalada mataban ee gobolka hiran oo in ka badan dhowr iyo toban sano ay ka arriminayeen waxaana wararka caawa ay sheegayaan in dulaadka magaaladaas caawa ciidamada alsunna ay ka wadan hub aruursi iyo ciidan halkaasi lagu aruurinaya taas oo laga cabsi qabo in mar kale dagaal ay ku rawaal celiyaan ciidamada dowladda federaalk ee maanta la wareegay gacan ku-haynta degmada mataban ee gobolka hiiraan hirshabelle waxaa kaloo lasoo sheegaya in weerarkaasi ay iska caabiyaan ilaalada dhinaca kale dulaadka magaalada mataban ee gobolka hiiraan ayaa maanta waxaa ku xubeysan ay weerar jadgal ah ugu geysteen wafdi uu la socday wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibshinta dowladda federaalk soomaaliya oo markaasi safar kusii ahaa magaalada mataban ee gobolka hiiraan ee hirshabelle waxaa la sheegay in weerarkaasi ay iska caabiyaan ilaalada wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibshinta dowladda federaalk soomaaliya kadib israasayn socotay muddo kooban oo dhex martay waxaa la maleynayaa in dabyada kaysatay weerarkaas jadgalka ahaa ay taabacsan yihiin ururka hilasuna oo si buuxda u maamulayay magaalooyinka gurceel iyo magaalada mataban ee gobolka hiiraan ee galmudug wafdiga wasiirka arrimaha gudaha ayaa intaas kadib waxay gaareen magaalada mataban waxaana la kulmeen qeybaha kala duwan ee bulshada iyo xoggaradka kaas oo kala hadlay sidii ay ku qeyb uga noqon lahayn galmudug loo dhan yahay oo ka dhisada qeybo ka mid a deegaanada galmudug ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa caawa waxa ay maamulayaan ammaan dhammaan amniga magaalada mataban ee gobolka hiiraan ee hirshabelle ee galmudug waxaana sidoo kale caawa howlgal ay ka wadaan xaafadaha ay ka koobantay magaaladaasi waxaana lasoo sheegayaa in magaalada caawa howlgalkaasi lagu soo qabtay in ka badan labaatan dhalinyaro ahaa oo la xiriirinayo falle duka amniga oo magaaladaasi ciidamada amniga caawa ay ka wadaan intaas kadib wasiirka amniga wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya ayaa dib u soo laabtay magaalada gurceel ee gobolka galguduud israsaaseyn xoog leh ayaa ciidamada dowladda iyo sidoo kale maamulka ilsano ku dhex martay gurceel ee laba qof ayaa la sheegay in midna ku dhintay midna uu ka dhaawacmo dhammaanta dumar ahaa waxaana qofka dhaawacmo caawa lagu dabeeyaa mid kamid isbitaalada ku yaala magaalada gurceel ee gobolka galguduud xaalada magaalada gurceel ayaa caawa waxaa lasoo sheegay inay tahay mid saansaan calad ay ka muuqataan waxaana markasta laga cabsi qabaa in magaalada gurceel caawa dagaal xoog leh ku dhex maro ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa ururka sirna gacanta ku haya magaaladaasi saaxiibyeel waxaa naga xusuusinaa in aan xiriir la sameyn dhinacyada halkaasi ku dagaalamay balse namaysan suurtagelin saaxiibyeel balse markii ugu horeysa inoo suurtagalaan waan idiin soo gudbi doonaa guddiga doorashooyinka dhowaan uu soo magacaabay madaxa xukuumadda galmudug ayaa maanta soo saaray habraaca doorashooyinka ee xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ka mid noqonaya qoraal kasoo baxay guddiga sheekh shaakir ayaa waxaa lagu sheegay in doorasho galmudug lagu qaban doono caasimada galmudug ee dhuusamareeb islamarkaasna loo qabto doorasho xor iyo xalaal ah oo si cadaalad ah loogu talagalay loona siman yahay guddiga ayaa sheegay in qodayaasha dhaqanka ay soo xuli doonaan konton iyo afar xildhibaan halka madaxda al-sunna ay soo xuli doonaan soddon iyo shan xildhibaan oo ka mid noqonaya siddeetan iyo sagaalka xildhibaan ee galmudug oo xildhibaanada iska kooban yahay guddigan ayaa sheegay in lagu saleyn doono xubnaha baarlamaanka galmudug midkii cadaada ahaa siddeetan iyo sagaalka xildhibaan guddiga ayaa faray dhinacyada soo xulaya xubnaha baarlamaanka galmudug inay xaqiijiyaan qoondada dumarka iyo wadaqeybsiga beelaha degan dhammaan deegaanada galmudug saaxiibayaal sidoo kale waxaa dhuusamare caawa ka socda kulmo u dhexeeya ee guddiga doorashooyinka ee soo magacowday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta dowladda federaalka kaasoo iyagana uga arrinsanayaan sidai ay isu saari lahayn habraaca doorashooyinka ee soo xulista xubnaha labaad ee galmudug baarlamaankeeda ka mid noqonaya cabdiraxmaan cabdishukuur warsamo oo ah hogaamiya xisbiga wadajir ayaa maanta shan jiraayad warbaahinta uga qabtay magaalada caasimada ee muqdisho wuxuu ka hadlayay xeesadda colaadeed oo galmudug kasoo cusbanaatay gaar ahaan magaalada mataban ee gobolka hiiraan ee galmudug wuxuu sheegay cabdiraxmaan cabdishukuur warsame in loo adeegsaday ciidamo ka tirsan galmudug inay kasoo cusbanaadeen xiisado u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka iyo maamulka elsunol jameeca sidoo kale cabdiraxmaan cabdishukuur warsame ayaa sheegay in israseen kooban maanta ay ka dhexda degmada mataban ee gobolka hiiraan islamarkaasna u dhexeeyay ciidamada dowladda elsuna wuxuuna xusay in dowladda federaalka soomaaliya ay la wareegtay deegaano ku yaala inta udhexeysa guriceel iyo magaalada dhuusamareeb ee galmudug dowladda federaalk ayuu ku eedeeyey inay ku mashquulsantahay arrimo dagaal xilli lagoo baahnaa in gurmud u sameyso dadka fatahada webiga shabeelle uu ka sameeyey magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hir shabeelle shakena jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay xaaladda galmudug ka taagan gaar ahaan dhacdooyinka maanta dhacayay ilaa shalay ilaa iyo daraad ismariwaaga ka dhex taagan labada dhinac ee ahlu sunna iyo dowladda federaalka ah iyo colaadaha hadda kasoo cusboonaaday deegaanada deegaanada qaarkood ayuu ku saabsan yahay sidaa la socotaan hadda aan hadlayno waxaa magaalada matabaan ka socda xabad u dhexeysa ciidanka ahlu sunna iyo ciidan ka socda dowladda federaalka ah shalay waxay qabsatay dowladda federaalka deegaano ka mid ah gobolka galgaduud gaar ahaan inta u dhexeysa gurceel iyo iyo iyo dhuusamareeb maanta isxabadeyn aan badnayn ayaa ka dhacday magaalada gurceel waxaa noo muuqda oon shirkan jaraad u qabanaynaa inay jirto saansaan colaadeed iyo durbaan colaad oo la tumayo waxaa yaandaro ah iyadoo masiibada aragtay ay ka taagan tahay gobolka hiiraan oo dowladdii gurmud macnale aysan u fidinin ousan madaxweynihii ama ra-isul wasaarihii midkoodna tegin abaabulkii loo baahnaa in lagu gurmado dadka reer hiiraan in maanta laga dalbanayo ciidan inuu kasoo gurmado hiiraan si uu u qabsado degmada matabaan ee dowladdii ka shaqaynaysaa meeshii laga rabay inay u gurmadko dadka masiibada ayay ku dhacday gobolka hiiraan ood ogtihiin waxa ka taagan beddelkeeda dowladdu waxay enerjigeedii ama awoodeedii ciidan ama dhaqaale iskugu geysay inay colaado ka abaabusho deegaanadaas sidaas daraaddeed ayaan waxaan u jeedinaynaa in dowladda arrintaas ay ka waantoobo masiibada qaran iyo badbaadinta shacabka beledweyne ama gobolka hiiraan sidii loogu soo jeesta lahaa ay ka shaqayso waxaan ognahay dowladda iyo ahlu sunna inay heshiis galeen waxaad ogtihiin in dowladdu ay qiratay inay ayada ahlu sunna gacanteeda ugu seexday inay siiso xildhibaano haddana ay tiri waa kusoo xerogelinaynay oo waa sirayna ahlu sunna oo ballantii inay ay ka baxayso waxaan inii sheegayaa arrintaas inay tahay arrin aada iyo aada runtii looga naxo oona aada iyo aada u foolxun siyaasaddu waa xalraadin siyaasaddu khiyaano maaha siyaasaddu been maaha siyaasaddu ballankabax maaha waa hadalkii uu ku khudbeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah maalintuu doorashada u tartamayey hadday tahay siyaasaddu khiyaano iyo ballankabaxna waxaan rabnaa inuu maanta dadka inta soo hortaago u sheego inay siyaasaddu tahay in la isisiro ballantana laga baxo ayna khiyaano tahay in ahlu sunna la siiyo annaga kuma aanan talinin soddon iyo shan xildhibaan markii hore xoogaga siyaasadeed ee deegaanka kasoo jeeda ama dadka soomaaliyeed lagalama tashanin dowladda ayaa khudbasiro heshiis kula gashay ahlu sunna ayadaa ballan qaada inay siiso waxaan leenahay marka taariikhda soomaaliya ee dib heshiintaana way ku jirtaa sooyaalkeeda xoog hubaysan oo siyaasadeed markii lala heshiinayo in wax loo gooyo waa dabiici soo maray anigaan inla hadlayo in hortaagan laba boqol toddobaatan iyo laba boqol toddobaatan iyo shan xildhibaan ars ay leedahay ayaan gacanteeda ku seexay oo la siiyey annaga markaas baarlamaankii nus iyo nusna la siiyey sidaa ogtiin hogaamiyaashii hubaysnaa ee kooxaha ee magaati ayagaa siixayay xildhibaanada la siiyey oday dhaqameed ma siixaynin mar kasta marka ma aha in la yidhaahdo la isku liqdaaro oo la yidhaahdo odayaashii layska hor keeno iyo dadkii deegaanka joogay sax maaha waxaan ugu baaqaynaa ahlu sunnana sidoo kale inay si nabada ku raasato xuquuqda siyaasadeed ee ka maqan oo aan deegaanka laga abaabulin wax colaad ah iyo wax dhibaataa aan laga abaabulin dowladda federaalkana waxaan leenahay u soo jeesta ballantii aa fuliseen si nabada ayaa laynka rabaa deegaankaas inay galmudug ay uga hirgasho oo la dhiso galmudug loo dhan yahay galmudug nabad lagu dhisay galmudug la ismaquuninayo ama la isdilaayo ama la isdagaalayo waxay u taraysa hadeertaan shacabka deegaankaas ku nool ee baahida u qaba dowladnimada ma jirto waxaan rabaa inaan inta kale baaq uga jeediyo saraakiisha ciidanka ee kala hogaamiya guutada shan iyo tobnaad qaybta koo iyo labaatanaad qaybta koo iyo labaatanaad guutada shan iyo tobnaad niisa ciidanka niisa ee dowladda federaalka ah meesha u jooga taliyaheeda ciidanka danab taliyaha ciidanka danab taliyaha ciidanka haramcad taliyaha ciidanka gorgor intaasba waxaan u sheegaynaa intaas oo guuto oo ciidana la iskugu geeyey galgaduud oo la rabay saaka inay dagaal shabaab ay kula jiraan deegaano kala duwan marka qaybta koo iyo labaatanaad iyo guutooyinkeedii ciidankii danab ciidankii haramcad ciidankii gorgor waxaa meeshaas loogu aruuriye waa in colaad iyo dagaal iyo muquunin lagu sameeyo waxaan uga digaynaa saraakiisha inta ciidan aan sheegay madaxda ka ah in berri cidda lala xisaabtamayo colaadii meeshaas ka dhacdaa iyo dambeyadii dagaalka inay ayaga yihiin laga yeeli maayo haddaan aragnay kuwo leh annaga waa nala soo amray yayna ku tashanin sharciga haddii cadaaladda gudaha dowladda ay gacanta ugu haysa amraysa waxaa jirta cadaalad adduun aysan ka baxsan karin waa inay xisaabta ku darsadaan waxaan ka waxaan ka rabnaa taliyaashaas inay amar qoraal ah iyo go-aan maxkamadeed keliya ay ku fuliyaan dagaalka ay gelayaan ama wax allaale wixii mas-uuliyada oo loo diro waa inay iyadoo qoraala haystaan madaxda amraysa oo qoraal ah waa inay ka qaataan taleefonaa la igu amray afkaa la iiga sheegay iyo hadhowdii in odayaal gartayda ha galaan la yidhaahdo markay cadaaladda adduunka ku qabato oo aada meelaha calaacasho waxay taraysa ma laha mar kalean ku celinayaa waxaa waaye qaybta koo iyo labaatanaad guutada shan iyo tobnaad ciidanka niisa taliyaheeda ciidanka danab ciidanka haramcad ciidanka gorgor waxaan kaloo rabaa meeshaan inaan dowladda turkiga ee walaalana aan uga sheegno in labada ciidan ee turkish som iyo gorgor ee iyada mishaarka siiso iyada ay soo tababartay iyada ay qaranka soomaaliya usoo tababartay in loo adeegsanayo maanta colaad dagaal sokeeye oo deegaanada qaarkood ka dhacayo marka waxaan ka dalbanaynaa inay mishaarka ay siinayaan ciidamo dagaal lagu gelinayo deegaano ka mid ah dalka soomaaliya inaysan sax ahayn inay arrintaas dib eegis ku sameeyaan inay arrintaas ka fiirsadaan haddii kale waxay noqonayaan dad qayb ka ah dagaal sokeeye oo u dhexeeya soomaali dhexdeed ayay noqonayaan taasna waxaan rabnaa inaan u sheegno odayaasha dhaqanka deegaanka ayaan hadlayaa ma aha aniga odayaasha laga daabulay muqdisho ee mishaariga ah ee dowladda ku jira bayr hoolkeeda la hadli maayo waxaan la hadlayaa odayaasha dhaqanka ee dhabta ah ama deegaanka ha ka soo jeedaan ama muqdisho ha ka tagaan waxaan leenahay kaalintiinu ma aha keliya inaa xildhibaan xushaan kaalintiinu waa inaad ka shaqaysaan nabadda deegaanka waa inaad kala dhex gashaan kooxaha isku haya deegaanka ee ahlu sunno iyo iyo dowladda ee federaalka ah waa inay kaalintiini lainku yaqaanay intaana siyaasadda la inkaga baahanin ee nabadaynta iyo nabadoonaynta iyo dhaqanka iyo iyo iyo waanwaanta iyo dib u heshiisiinta inaad ku ekaataan ayaan kula talinaynaa oo aadan dhex boodin siyaasadda oo aadan fiirsanin keliya kursi xildhibaan a u qorayso iyo wixii aad maaragtay kula heshiinayd xildhibaankaas arrintu inaysan noqonin ee aada noqoto taariikhdana way diiwaangeli doontaa odaygii mas-uul noqda iyo odaygii waxgarad noqda iyo odaygii maaragtay noqda qof maaragtay qaada mas-uuliyaddiisa dadkuna waa la kala yaqaanaa taariikhda ayaan lagu kala baro doonaa iyadaana qof walba mas-uuliyaddeeda meel dhigi doonto waxaan gabagabadii aan rabnaa inaan mar kale ku celino shacabka deegaanka galmudugna aan ugu baaqno wiilka xabadda ka ridaya dhinaca dowladda federaalka ah ama ka difaacaya ahlu sunno dhinaceeda ka socda ama ka shacabkaha ku dhibanaya deegaanka intuba waa dad ka soo jeeda galmudug waxayna u badan tahay geeridaas inay hal guri ku badato sidaas daraaddeed waxaan ugu baaqaynaa inay meel uga soo wada jeestaan nabadda ku cadaadiyaan labada dhinac inaan colaad korkooda laga ridin oo aanan dagaal sokeeye laga abaabulin oo ilmahooda dhinaca dowlad ka socda ama dhinaca ahlu sunno ka socda ama ama shacabka meesha ku dhaawacmaya dhibaatada cidda looga soo tegayo waa ayaga qof kasta isku daya ee murashax ka ah galmudug ee xukun ka raadinaya galmudug ee maanta la doonaya in xoog qaran soomaaliyeed loogu yagleelo madax looga dhigo galmudug oo oo madaxweyne looga dhigo waxaad ku xisaabtantaa berri marka inta ciidan oo sheegay ay kasoo dhaaqaan meesha ciddaa xukumi lahayd inay tahay shacabka galmudug ee aada dagaalka iyo colaada ka dhex ridi saas daraaddeed waxaan ugu baaqayaa musharaxiinta ka tartamaya galmudug inay caddeeyaan mowqifkooda colaada sokeeya ku aadan si aan u ogaano kuwooda xalaasha ah ee galmudug ayagoo madax ah oo maaragtay si nadiif ah inay galmudug ku xukumo rabo iyo kuwa raba galmudug inay dhiig sokeeye ay ku xukumaan inay kala cadaadaan waan u baahannahay oo mowqifyadooda aan kala aragno gabagabadii aada iyo aad ayaan shacabka soomaaliyeed mar kale shacabka galmudug ula dardaarmayaa waxaan kaloo ku celinayaa in la taageero walaalaheen hiiraan ee gobolka beledweyne ee biibaxada ay ka jirto aada iyo aad ayaan ugu faraxsanahay gurmudka ka socda galmudug ee loo fidinayo hiiraan iyo dadka barakacayaasha ah mar kale ayaan ku celinayaa gurmudkaas labalaaba walaalihiin kaalmeeya colaadan ka hortaga dowladdu hadday wax magarad noqotay iyadoo masiibo lagu jiro colaad abaabulayso waa wax magarad ee gacanta qabta idig dadkaas malaalihiin aan u gargaaro waa maasantiin wasalaamu calaykum hogaamiyaha xisbiga wajir cabdiraxmaan cabdishukoor warsame oo dowladda federaalk soomaaliya ku dhaliilay in xilligan ay wado arrimo dagaal islamarkaasna ay ka gaabisay in gurmud ay u sameyso dadka ku dhibaateysan duleedka magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan hirshabeelle kulan wanaagsan eelaana saaxiibiyaal xulasho warashada ay dhageysanaysaan raadiyaha cadadana oo nagala socotaan magaalada garowe xarunta gobolka nugaale puntland ayaa markaan aadayahay xafiiska xirlanta maamulka puntland ayaa shaacin dib uga laabtay dacwadii ka dhan ahayd xildhibaan cawil xasan daad oo kamid ah mudayaasha baarlamaanka maamulka puntland warqad kasoo baxday xafiiska xeerlanta maamulka puntland loona diray guddoonka baarlamaanka ayaa lagu sheegay in xeerlanta ay ka laabatay dowladii lagu soo oogay dacwadii lagu soo oogay xildhibaankaasi oo dhowaan su-aal adag weydiiyey madaxweynaha puntland said cabdulaahi din sidoo kale qoraalkaas lagu sheegay in heshiiskaas laga gaaray kiiska kadib hadlo dhex maray xukuumadda iyo golaha wakiil puntland kuwaas oo lagu dhameeyey arinta ka dhalatay ee khilaafkaasi sidoo kale xubnaha baarlamaanka maamulka puntland ayaa laalay dacwadda ee loo gudbiyey ee golaha wakiilada puntland taasoo ku saabsan in xasaanad laga qaado xildhibaankaasi soddon iyo sagaal xildhibaan oo ka mid ahaa afartan kow xildhibaan oo kulankaasi fadhiya ayaa cod gacantaaga ku diiday in xasaanada laga qaaday xildhibaan cawal maxamed daad oo ka mid a xubnaha baarlamaanka puntland intaas kadib xildhibaan cawil daad oo ka mid a xubnaha baarlamaanka maamulka puntland oo xiranta ee golaha baarlamaanka hordiisa silsilaad ku qabtay ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo in baarlamaanka puntland ay kasoo horjeestaan in asiga xasaanta laga qaado xaqiiqiyan aada iyo aad baan maaragtay waxaan ugu mahad celinayaa baarlamaanka xogogaalnimadooda iyo sida maaragtay ay u difaaceen dastuurka sidaa la socotaanba baarlamaanka waa aad dastuuriya dowladeenuna saddex qaybood bay ka kooban tahay oo qayb ka mida weeye marka waxaan rajeynayaa dee wax kale maahan waajibaadkooda dastuurigaha bay gudanayeen waxaan rajeynayaa horta sida wax loo dhigaya maaha waxaa jiray waa jiraan xildhibaano baarlamaanka tirsan oo aan saaxiibanahay oo ka odayeynayay maaragtay qalalaasahan maaragtay labada qodob ka kooban oo midna uu yahay kan qaynuunka ah oo dacwadda aniga laiga soo gudbiyey waxay ilaalintu ii keentay midna uu yahay maaragtay xurguf runtii ka dhalatay hadalkii aniga iyo madaxweyne mudane siciid cabdulaahi maxamed deni marka xildhibaanadu runtii si fiican bay yeeleen aniga i yimaadeen oo ay wareysteen kabacdina madaxweynaha ayay u tageen wadahadal bay galeen madaxweynuna si fiican bay usoo dhaweeyey marka waxaa oran karnaa wadahadalkii iyo wixii quruxda badnaay oo xildhibaanadu ay soo diyaariyeen oo ka shaqeeyeen waxaa moodaa in ay qaseen ama ay wejigii ka bedeleen xafiiska warfaafinta ee madaxtooyadu oo aan isleeyahay runtii waxaa ka muuqatay maaragtay inuu yahay xafiis qaangaarnimo saxaafadeed loona baahan yahay marka xafiiska madaxweynuhu wax sameynayo in weliba wax madaxweynaha ku saabsan iyo golayaashiisa dastuuriga ah in ay maraan maaragtay baaris badan si loo fiiriyo fayoqabkooda iyo dhibaatada wararkaasi ay u geysan karaan maaragtay madaxtooyada iyo xiriirka uu laleeyahay golayaasha dowladda marka waxaan rajeynaya madaxweynuhu runtii si fiican buu u qaabilay maaragtay xildhibaanadii u tegey markii aniga ii yimaadeenna waxay ii sheegeen wixii ay kala soo kulmeen madaxweynaha nasiib darro warkaasaa maaragtay soo baxay markiiba oo suuqa la soo geliyey aad bayna xildhibaanadii uga cudur daarteen oo uga xumaadeen madaxweynuhuna hataa waxaan rajeynayaa sida aan maqlay inuu isaga laftiisu arrintaas ka cudur daartay oo yiri hawshaas anu waxba kama ogeyn baarlamaanku waa hay-adda ugu sarreysa dalka madaxweynaha ayadaa keenta ansixiisa oo madaxweyne ka dhigta waxay keentaa xeer dejintay keentaa ayaa xeer garsoorkay keentaa markii loo keena ayadaa sharciyeysoo ka dhigta waa dadka keliya oo dadka matala waxaa jira marka annaga golayaashayada dhexdooda wixii ah ama madaxtooyada xukuumadda ha ka yimaadeen ama garsoorka ha ka yimaadeen ama xeerdejintii waa wax annaga noo gaara xalintiisa iyo saanu xalinsanahayn oo brosijaro sharciyaa baan maraynaa laakiin dadka kale oo maaragtay ama odayaal ha noqdeen ama ha noqdeen dad kale oo aan hawshan shaqo ku lahayn aada iyo aad waxa weye waa dad aad moodid runtii in aysan shaqadan shaqadoodii aysan ahayn odayaasha waxaan fiican iyo dadka nabadoonada ah oo qaarkood meelahaas ka hadla oo aniga arrintan aadka igu dhaliilayay shaqaan u dirsanay oo shaqadii beeshooda iyo hawshii dhaqan oo loo dirsaday hanagaga filaadeen oo maaragtay tan annagu aan u dirsanay annaga xalisanayne bal waagi ayaga aan ula nimaadno haddii annagu xalin weyno soo galeen laakiin waxawey haddee nin aysan noqonin maaragtay doqontii intixaabada qaadi weyday waa laga yaabaa dadka aaraadoodu inay qaarkoodna khalad u arkaan qaarkoodna ay sax u arkaan innagu runtii waa inaynu mar walba xadaaradeenna qaangaarnimadeenna mas-uuliyadeenna iyo maaragtay dareenka bulshada mar walba aynu maaragtay aynu noqono dad u adeega oo ka fekeraya madaxweynaha haddii dee markii meesha la yidhaahdo su-aal la weydiinaya la ammaano run looma sheegin waa la khiyaamay isaga bulshadana waa la khiyaamay isagana waa la khiyaamay waxaa la rabaa madaxweynaha waxaad adigu arkaysa dhaliilaha oo jira inaa u sheegtin suu isagu markaas isna golayaashiisii ugu amro dhaliilaha inay saxaan wixii marka dadku ay u arkaan in aysan munaasib ahayn markaas kabacdi waxaa la rabaa dee ayaduna sidaysan u ahayn qaab deganaanshaah oo hufan in maaragtay loo loo dhigo oo la yidhahdo saas saasay ku wanaagsanayeen ama waxaas waxaasay ku wanaagsanayeen laakiin haddii hebel yaan su-aal la weydiin iyo su-aal hebel ha la weydiiyo wax meeshaan yaalla ma aha waa baarlamaan iyo madaxweyne qodob dhan oo maaragtay ka mid ah dastuurka iyo xeer hoosaadka golaha wakiilada ayaa wuxuu fasaxayaa qaabka su-aasha madaxweynaha waxaa la weydiin karo iyo waxa laga yeeli karo sidaasoo kale mudanaha wuxuu leeyahay maaragtay isaga laftigiisu dabar buu leeyahay oo wuxuusan dadka maaragtay shaqadiis u yaqaana wuxuu ku hadlaayo inta badanna saa ula socotaan dee mar walba annagu markaan hadlayno xeer hoosaadka iyo dastuurkaana ag yaalla waxa marka aan ka hadlayno ognahay waxaan sharci u leenahay inaysan ahayn waxaan sharci ulahayn ka hadlin arrin aad iyo aada muhiim u ah waana idinkaga mahadcelinayaa waxaan rabaa horta anigu siyaasi baan ahay soomaali ah dowladdan federaalkaana annagaa dhisanay annagaana samaysanay waa la socotaan halkan ciidamadayadii iyo dhaqaalahayagii iyo haddii ilaahay kuu ron yahay wax alaali waxaanu haynay baan waxaanu ku bixinay in dowlad federaala la dhiso lagyagleelo soomaalidu ay dhibkaan kaga baxdo wiilasheedii baa kuwada aasan maaragtay laga bilaabo baydhabo ilaa inta muqdisho u dhexaysa runtii hantideedii baa ku burburtay reer puntland ahaan cidna uga abaal sheegan mayno sababta waxay ahayd danta ugu weynaa leenna waxay inaa hello qaran la wada leeyahay oo soomaaliyeed waa ujeedaan oo maanta waddankaasi madaxweynihii ugu horeeyey cabdulaahi yuusuf axmed allah u naxariiste laba madaxweyne oo dambaa ka dambeysay waa la wada shaqaynayay wax kasta ha laysku qabo ama ha lays dhaliilsanaado ama ha la wada shaqeeyo si fiican baa la wada shaqaynayay dowladda ceeb ma aha dowladda federaalka dembi ma aha xamar haddaan tago dembi ma aha haddaan madaxweyne farmaajo la kulmo saaxiibka weeye dembi ma aha khayrar haddaan la kulmo dembi ma aha waa ra-iisul wasaare iyo madaxweyne gudoomiyaha baarlamaanku sidoo kale dembi ma aha si ahaan dadka diidan siyaasadda xukuumadda hadda ka jirta soomaaliya qaabka ay ula macaamisho puntland iyo qaabka ay u dhaqmayso waxaan aaminsanahay runtii waxyaalo fara badan oo loo baahnaa in aysan maaragtay meeshii waddadii ay saxda ahayd ku habboonaayeen ay ka weecisay waa dareensantihiin xukuumaddaas markii la doortay dhammaan maamul goboleedyadoo dhan waa dhisnaayeen meesha ay joogto waxaa la rabay inay wax kasii kaxayso dib bay dubbo ugula soo laabatay inay mid midu burburiso oo ka takhalusto oo midda meeshiisa maarata ku ceejiso ilaa iyo dee annaga ay noo timid oo fariin ay noo soo dirtay oon fariintii ka jawaabnay baarlamaan ahaan iyo bulsho ahaanba musharaxiintii ay dabcan ay wadatay dowladdu ay ugu talagashay inay maaragtay doorashada ay u galaan waa dareemaysaa dareenka ay ka bixiyeen baarlamaanku waa dareemaysaa haddeertaan dowladda puntland siday ugu garab istaagtay maaragtay jubbaland oo baarlamaanka jubbaland iyo kan hadda maaragtay xukuumaddiisa dowla xukuumaddu ay ka qayb gashay waa dareemaysaa waxyaala fara badan oo maaragtay xaquuqaada oo dadkan ay tirsanayaan waa dareemaysaa tusaale ahaan ciidamada dalka soomaaliya leeyahay militariga oo s n a la yiraahdo annagoo puntland oo kow iyo toban sano maaragtay dagaallo aan kula jiray ururo hubeysan waxaa la socota hal askari oo ka mid a dowladda federaalk ee mushaar siisaa ma jirto xuquuq fara badan oo aan la soo koobi karin baa runtii waxay ku maqan tahay dowladdan oo kalkan kaga maqan mana aaminsanin xuquuqdaasi inta hadda maa xukuumadda hadda jirta oo madaxweyne farmaajo oo odayga u yahay ay jirto in xal laga helayo siyaasadda hadda madaxweyne siciid iyo farmaajo ay dowladda madaxweyne farmaajo ay ku macaamilaanna ma ahayn mid hadda ugu beeya waa siyaasaddii hore in qolo walba xuquuqda ay leedahay ay aqoonsanaato kuna qanacdo awoodeeda iyo xuquuqdeeda asaasigaana ay hesho loo wada fekero in wax la dhiso ee aan wax la dumin laga taxadaro mustaqbalka jiilasha dambe laga fekero maaragtay oo loo sameeyo muuqaal soomaali cusub iyo wado cusub oo jiilasha dambe ay ku hirtaan oo tagaan dalkan soddon sano dagaal iyo dhibaataaba ku jiray dadkii dhallinyarada ahaa oo maalinta toban jirada ahaa maanta waa afartan jiro uma sii dulqaadan karo wax intaa ka leen markaan waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay isu tanaasul iyo isu garaabid oo dareemaysaa madaxweyne farmaajo halkaan u yimid waxaa soo dhaweeyey hal milyan dadka badan oo reer puntlandna u malayn maayo maanta in hadduu yimaado in labaatan kun soo dhaweynayso waxaana keenaysaa haddee wixii waxba ugama suuragelin waxba yaraatee maanta ay ka faa'iideen baan taas aysan jirin dhinaca ee dowladda federaalka waxa oo eeday baa u jeediso in ay dhinaceeda wax ka khaldan yihiin dhinaca puntland kuma muuqataa waxyaaba ka khaldan
waa laga yaabaa iyagu inay oran karaan waxbaa ka khaldan laakiin aniga hadda runtii xaqiiqiyan sida ii muuqata waxba igama muuqdaan hadda khalada waxba igama muuqdaan khaladaad hadda aan aan ku oran karo khaladaadkaasoo socda oo muuqda oo hadda aan dareemayan xoogaal baan ahaa shan intii sano hore dowladda hore aan la shaqaynayay wax badan baan ka warqabaa haddana waa la shaqaynayay laakiin waxaan aaminsanahay waxa hadda socda inay yihiin wax loo baahan yahay in maaragtay meesheeda inta lagu xakameeyo hadda waxba maarin hal sana hare halkaa sana si dalka doorasho loogu diyaarin lahaayoo hogaankiisa ama qolada hadda joogtaa kusoo noqota ama qolo cusubaa la keene ay la imaan lahaayeen laakiin waxaan aaminsanahay puntland in ay ku dulman tahay boqolkii boqol dowladda federaalka xamuuda ku lahayd annaga baarlamaan ahaan dowladdii annaga runtii cadaawad naga dhexaysaa ma jirto waxaa weye xisaabtanka iyaguna waa xisaabtan dhaba oo dee dastuuriya dastuurka qoraya qofku waxaa lagula xisaabtamayaana wax maaragtay isaga dee awooddiisa ka baxsan maahane waa wixii loo dhiibtay shaqadii lagu dhiibay maxaa ka qabatay isagana waxaa la rabaa inuu nidaam fiican oo maaragtay uu la yimaado oo yidhaahdo waxay waxay waxay caddayntii waxaasi wax lagu qanco wayna noo socotaa xisaabtanka iyagu horena waa la xisaabtamnay haddana waa la xisaabtamaynaa wax naga xumaan doonaan insha allah ma jiri doonaan haddii rabbi xildhibaan cawal daad oo ka madax xubnaha baarlamaanka puntland ayaa kaas ahaa kulan wareysan adanland saaxiibayaal waxaa markan hadiyaa magaalada hargeysa ee caasimada somalilan cabdulaahi fadal iimaan oo ahaa taliyihii guud ee ciidanka booliska ee somalilan ayaa xalay ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada ee hargeysa ee caasimada somalilan waxaana la sheegayaa in muddo u dambeeyay xaalad caafimaad u yaalla halkaasi maanta ayaa lagu aasay qabro ku yaala magaalada hargeysa ee somalilan waxaana ka qaybgelay mas-uuliyiin katirsan golaha wakiilada xisbiyada siyaasiyeed ee deegaankaasi madaxweynaha iyo golayaasha dowladda ee somalilan madaxweynaha somalilan muuse biixabdi iyo halkaasi khudbad ka jiidashay ayaa sheegay in cabdulaahi fadal iimaan oo ahaa taliyihii guud ee ciidanka booliiska ee somalilan lagu xasuusan doono uu adeegada qaranka somalilan waxaanu eke u nahay oon ilaahay howtiisa u taagan oon dembidhaaf u weydiinaynaa taliyihii ciidanka gulayska sahayagaas cabdulaahi fadal iimaan ilaahay naxariistii jannaha ka wahaabiyo nin shaqo badan buu ahaa nin qarankan wax badan u soo qabtee buu ahaa ilaahay naxariistii jannaha ka wahaabiyo siidaynaynaa taliyihii ciidanka jamhuuriyadda somalilan ciidanka booliiska cabdulaahi fadal iimaan ilaahay subxaana wa tacaala jannadii fardowsa ha geeyo wuxuu ahaa halyey qaran oo qarankan ka baxay ilaahay waxaynuga baryayna inuu jannada fardowso ka waraabiyo eheladii iyo carruurtiisii iyo ooryihiisii iyo ummadda reer somalilan dhammaantoodna waxaanu leenahay samir iyo iimaan rajucuun cabdilaahi fadan iibaan taliya guud ee jamhuuriyadda somalilan ee booliiska waxaan leeyahay naxariistanna allah ka wanaabiyo luxudka allah u nuuro tarakadii iyo ehelkii uu ka tegeyna samir iyo imaan allah ka siiyo dhammaan jamhuuriyadda somalilanna samir imaan allah ka siiyo dhammaan booliiskana samir iyo imaan allah ka siiyo ku hadlaya magaca jamhuuriyadda jabuuti magaca madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti magaca marwada koobaad iyo xukuumadda jabuuti oo dhan iyo magacayga gaarkaaba waxaan tacsi aanu u dirayaa horta aan madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo xukuumaddiisa iyo shicib weynaha somalilan oo dhan waxaan leeyahay nin qaaliya ayaa niga baxay generaalku waxa weeyaan qof aad qaali u ah rajacuun ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo cabdilaahi fadel iimaan cabdilaahi fadel iimaan wuxuu ka mid ahaa anigii isaguba saddexdii boqol ee lagu aasaasay ciidanka nabadgelyada cabdilaahi fadel iimaan wuxuu ahaa baadhe markii ugu horraysay ciidanka la aasaasay raggii waxbaray ciidanka biliiska iminka baadhayaasha
rajicuun waxaan ka tacsiinaynayaa naftayda iyo ummadda somalilan oo dhan reerku ka tegey cid walbaan ka tacsiinanaa walaalkeen cabdilaahi fadal iimaan waxaana ilaah uga baray inuu jannadii ugu deeqo wax kale oon erge ugannahay ilaahay ma jirto ilaahay maanta taasaan erge ugannahay inuu ninkaaji qabriga u nuuro nin kasta oo waan saamaxnaa kundhaha iyo ciidan buu intaa la soo daba joogay kollay nin la hawlkara iyo nin la shaqaa iyo nin la adkaysina iyo nin la wax badan dalkan wuxuu soo qabtay wax aan maanta la soo koobi karin
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan joognaa tacsidii qabrigii sarreeyagaas eegas cabdilaahi fadal iimaan naxariistii janna allah ka waraabiye cid waxaan halkan tacsi tiiraanya looga dirayaa dhammaan shacbi weynaha reer somalilan iyo xaasaskii iyo carruurtii ka tegey taliyihii biliiska cabdilaahi fadal iimaan waxaan kaloo si gaara u tacsideynayaa ciidamada biliiska kala duwan saraakiishooda saraakiil xiganooda dableyda alfleyda waxaan ilaahay uga baryayaa subxaana watacaala inuu qabriga u nuuro qabriga u ballaariyo su-aasha u fudaydiyo ku sugo dembigiisii hore kiisi dambe alla dhaafo shacbigana waxaan u soo jeedinayaa kolle de cabdilah mas-uul buu ahaa ninka mas-uulkana dee wanaagiyo gaf buu ka dhici karaa in ciddii wax ka tabanaysana ay saamaxdo inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun tacsida maanta aynu isugu nibi cabdilaahi fadal iimaan generaalkii ciidanka booliska taliyihii guuda ciidamada booliska somalilan oo geeriyooday xaqi ku soo degey waxaynu ilaahay weydiinaynaa naxariistiisa waxaynu uga tacsiyeynaynaa ubadkii iyo ooriyihiisii iyo faamiligiisii
dhammaan shacbiga reer somalilan iyo ciidanka booliska iyo eheladii iyo qaraabadii iyo carruurtii iyo xaasaskiiba geeridii ku timi taliyihii guud ee ciidanka bilayska somalilan sarreeyagaas cabdilaahi fadal iimaan waxaan ilaahay uga baryaynaa marka hore inuu ilaahay dembi dhaaf siiyo ilaahay ha u naxariisto ciidamada qaranka janaraaladii taliyayaashii saraakiishii dhammaantood halkanaa la joogaa waxaynu halkan maanta si qarannimoa baynu aasaynaa cabdilaahi fadal ilaahay naxariista jannada ha ka waraabiyo ilaahay naxariista jannada ha ka waraabiyo xalata wargelyadii baan sii sheegnay waxaan tacsiyadaynayaa dhammaan qaranka madaxweynaha xukuumadda halkaasaa la wada maraya waa la wada dhibanaya waa la kala horraynaya taariikhdiisi waa laga sheekeeyey waxaan anigu ku darsanaya waxa weeye hawl badan buu soo qabtay dad badan oo qaranku u shaqaynayey dhibsaday baa laga yaabaa inay jiraan intaynan halka joogto iyo inta kale maqlasaba waxaan weydiinayaa cafi iyo saamax inay cafiyaan oo saamaxaan wax shakhsiya kuma shaqaynaya wuxuu u shaqaynaya qaranka marka qaranka ninka qofka u shaqaynaya dee hawlo badan bay dadka dhex maraya marka waxaan inteenna maqan iyo inta joogtaba waxaan ka rajaynayaa inaynu saamaxno cabdilaahi fadal iimaan ilaahay u naxariiso nin odaya baa maanta tegey madaxdii qarankan buuna ka mid ahaa ee halgantay ama ha noqoto dhismaha booliiska ama ha noqoto qarankaba ka qaybgalka dhismihiis samir iyo imaangidigeenba ilaahay haynaga siiyo raajicuun
sareegaas cabdilaahi fadal iimaan oo immika ah marxuum cabdilaahi iimaan fadal ilaahay naxariis jannaa ka waraabiyo wixii muslimiinka horeeyana allahu naxariisto innagana ilaahay haynagu daba naxariisto qaranka oo dhan waa ka tacsiyadeynayna ciidamada qarankana waa ka tacsiyadeynayna ciidanka booliiskana gaar ahaan baan yaan uga tacsiyadayna oo taliyahoodii ahaa dhammaantood ehelkii iyo qoysaskiisina waa ka tacsiyadaynaynaa carruurtiisii waa ka tacsiyadaynaynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa halkiisii cawl khayr qaba in qoyskii iyo ehelkii uu guriyo qof waliba waa dhimanayaa qof waliba taarikh buu ku dhimanayaa marxuumka waxa aynu maanta halkan u joognayno ilaahay u baryo inuu jannadii ka waraabiyo dhammaanteen jamaca intaa leeg ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu naga aqbalo in jannadii firdowsa ku waraabiyo qayb ku dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubintaad ku xiisaha badneed ee kalamaan war kalamaanee ii warrama yaa raadiya maannahay ii warra maxay tahay warwar helaa tala helaa la yidhi warka lagama maarmee maxaad akhbaar haysaa noo warrama kusku shabsiya laari walaaikajar yoo bahabahaayana lankiniin war maari usi warhaaye ku dhagansinin ruuxii dabaashaye dardarsaday xumaantee duufkiiyo xalaashii kala dooran waayee ka durdurta ceebtow dadku way isku soo noqon kafta kana ma daynaa sheekada ha lagu daro waxaan maqli jiray waa leesu soo noqone wixii nool adduunyada
war akhyaaray aan idiin warrame abwaan sabriye axmed iidow wuxuu yidhi toban walxaata ta' ku taal niman ku taamay maa tihiin niman inay wax toosiyaan ku tashanaynin maa tihiin niman aan tira moogiye taya lahaynin maa tihiin nimanaan tooda moogiye dalkuu turaynin maa tihiin tabar iyo xoog tab iyo xeel niman istawshay maa tihiin tigaaddi ay ku tartamaan niman u taagan maa tihiin nimanki tiin tallaalayee timirti gooya maa tihiin dastuurka dalka tay rabaan niman turjuma maa tihiin adduunya waa tilka ayaam tacadiyaad sa geysateen haa runta way adduunyadu tilkale ayaam way laakiin ta adiguntoo bani aadan sheeniima eh horaa waxaa loo yidhi tala waa wareertaa tiirna waa jabaa war tabarrucaadaan ka hadlaynay iyo dadkan walaalaheenoo daadka dhex yaalyaalle tobanka walxaado aad sheegayso uma joognee waxaa la yidhi taakulaynta maatada hantidu waa ku tarantaa tigaaddaad ku beeshaan kuwaa tabi ma doontaan taageera soomaaliya nugasha taa haysa war in kastoo haddaan somalilan nahay jumhuuriyad goonigooda aanu nahay haddana soomaaliya markay dhibi ka dhacdo aad baan ugu damqanaynaa ummaddii somalilan oo dhanna waxay isku raaceen in loo gurmado dadkaa reer beledweyne ee dhirta ka laalaada sababtoo ah waxaa la yidhi ilan dariska caydha ah dabna waa la siiyaa maxaa helay dadnimadii dadaw maylaaray dadab hoblanko qaade eradiigmasii kor hal sidaamiyo hobleeroon walgaada kor dadkun walaalageen oo daadka gaadi nimiya wandadaalnen war waxaa la yidhi reerkii kaa dul guuriyo deriskii wax kugu tara markay dani ku haysaa dadka kala ogaataa marka waxaan ula jeedaa dadkeenna daadad kula tageen qofkii maanta wax ka reebta allah reebo horaa waxaa loo yidhi meel hoo u baahan hadal wax ma ka taraayo warnimayow soomaalidu tuugsiga waa ku qalin jabisa ninba maahmaah iyo gabay buu iska soo jaray markii la sheegay gargaarka maandhow tuuraha kaa soo baxdee tugsi laguma sheegin hallaysaa kuleeyaa la yidhi war waxaa la yidhi dowladda jabuuti weligeedba dadaalka kama harine diyaaradeedii hadday dig soo dheheen war guddoomiyihii hore gobolka banaadir yuusuf madaale hadda ka hor waa kii yidhi hal doolar dalkaa ha ku dhiso maantana wuxuu yidhi min hal doolar haddaan iska qaadno dadka reer beledweyne waa ku filannahoo daadad ku fidneeyeen niyow may dhegaysadaa aylan dhuusmareeb ka hadalaw oo leeye war haddii walbiyowga masdaacadnoo eta sadeberilan welba gurujay dabka halka damiyoy beledwiinan halanka deeqoy iidiya kalama erey dadka reer beledwiine degaan noo higa ma jara dadka kala diyaarada hangrahaayana laakiin unu lutaanka seeda korna marka walaagunu hele korna anti baabuur koroorana nimanta un lugayna an seenan walaalogaanona samata biinan marka reed reer galmudug bilaa inaskaalmoysad jiran
yaan is eran jiran koowdhe iyadoo halan is naxariisadoy leeyin uu uu hoobaareen sahnyin war odagu inuusa kaftamen waxaan ku ogaaday markuu dadkii oo dhan iyo degmooyinkii oo dhan gargaarka laga rabo u qaybiyey oo wuxuu ku soo jeestay macallinkii iyo xertiisii markaasuu wuxuu yidhi wax badanaa dadka wax ka qaadeene hadda laba boqoloo kiishaa laynka rabaa bunkaad cunteen boobootinkiisaa laydinka rabaa maa la yidhi wadaadada odoy ambar walma olshiidiha haanase haddii bun aamayan faatahilenka guduba faday laakiin haani geelka aamayan uhan yo e warnimayo horta dadkii waa isku gurmaday ilaa haddana way isku gurmanayaane bisadda beledweyneho saddexda beri tiirka saarnayd iyada yaa u maqan tol iyo qaraabo miyaanay lahayn qaraaba dooliyo ugu dhowaay isaguna waa ka dabaashay war bisidaas wasaaradda xanaanada xoolaha laga raba inay u gurmato war war ma haysiine maalin dhaweyd kalamaan waatay ugu baaqday madaxda sare oo madaxweynuhu ugu horreeya inay beledweyne tagaan marka waxaan xogta ku hayaa in madaxweyne farmaajo saacadaha soo socda beledweyne tegayo weliba uu soo booqanayo dadka ceel jaalle isugu tegey hadda haddii uu tago baaqi waa ka jawaab waan ku mahadsan yahay war dogoga deebtiya iskula jiifasalaari madawiinagayo baseeday walba ma ooshiidina nooshubaada war nin hurdaya maxaad kala hadlaysaayoo in madaxweynihii tegayba ogeyna xogaan helay hadda ku dhahayo war niman yahow loogaayo soomaalidu waa deeqsi gobol kastiyo degmo kastiyo tuulo kastaba waxaa ka socda deeq ururin waana wada gurmad dhammaan laakiin waxaa muuqata inaannu dadaalku midaysnayn marka waxaan ku talin lahaa gurmadka dadku inuu galo gacan aamina war sanatar xaaji muuse suud wuxuu yidhi culammadan horarka iyo dadkan isdabarodaaye wax laguma aamini karee shirkadaha ammaanadaha ee gurmadkaa loo dhiibay adduunyanka doonba waaye haddiiba culimmadii wax lagu aamini karin
see loogu aaminayaa mana shaqaystaan huteelana kunku doolara ku jiifaane war madaxweyne farmaajo wuxuu yidhi culummadu majaab yara ee gurmadka lacag aan cadad lahayna laga rabaa war anugu waxaan u baaqayaa oo ehbinayaa nimanka musuq iyo maasuq la yidhaaho allihiin alla hadduu yahay hay-adihii kalaad dilateene guddiyada gargaarka ha dhex gelininoo gurmadkaas ka leexda war aniguna waxaan ehbinayaa labada nin ee la kala yidhaahdo qaado iyo qarshe allihiin hadduu alla yahay ha dhex gelina gurmadkaas ummaddaas masaakiintaa loo wado war nimanyahaw musuq iyo maasuq waa loo heesay waa loo gabyey waa la guubaabiyey welina waa soo taagan yahay warnimayo horta reer xamarka waxay ku mahmaahan mukulaal xamar weyne joogta xalwa ma ka dhaara karto marka maamulkan soomaalidu aan naqaanno ninkuu jiraahay musuq maasuq kama dhaara kare almiino iska yareeya dhaha waryaa maacmaa heer xamarka ku dheelin waxay ahayd mukulaal madax dool ma kaxijiso aryaadhaha waxaa la yidhi hadal badan haanan lagama buuxso haantii maday isaaq miyaad keenta adna cabdulow arkaasu haan ma ahayn hoogayaan u aqaani warkan iga dhegaysta how intou dadkeennu daad dhex yaal waxaan kuu doodna oo weeskaa daal intou dadkeennu daad dhex yaal waxaan kuu doodno weeskaa daal haye warwar ma haysiine galmudug arrinteedu ayaantaan waray joogtay maanta xabadaa ka faniintaa layidhi weliba say u faniinaysay hiiraanay soo gaartaa layidhi ariska dhaaf xabad hiiraan timidaadkaa kaa damihaahe war matabaan webigu ma mareenna dhegayso wasiirka arrimaha gudaha matabaan iyo gurceelba waa lagu xabadeeyaa layidhi jidka u dhexeeyana waa loo galayaa layidhi intaasna ciidankii macallinkaa sameeyaa layidhi laakiin kuma guulaysanoo intiiba waa laga cayriyaa layidhi aryaadhaha kutaabta macallinku qur-aanuu bari jiraye shimay qoryaha qaateen abdulow kutaabtun imaalunkun haani adagoradaasay kafaa rabbuka goraayeen meehan aaki wedan aaka oo kaalay wasiir kharafaan waxa meel walba loogu xabadaynayo jidka loogu gelayahay ma xogtuu soo bandhigayba aryaadhaha reer galmudug waxaan dhihi lahay wiil hooyadii lahay waayoo la furayaa ooyinday waaye markaasaa adoogii wuxuu yidhi haddii habartaa lahay waaye intaad ku huree inaad hoogto war wasiir kharafaan matabaanu ka khudbeeyaa layidhi ugu dambaystaan idiin sheege marka waxaan dhihi lahaa khilaafaadkii siyaasee galmudug kayrkeed ka reebay wasiirkii kharafaan ma hadduu qarin waayey muddo waa qajilaayey war kharafaan wuxuu yidhi haddii madaxweynihii galmudug uu meel fadhiistay madaxweyne ku-xigeenkiina fadhiistay guddoomiyihii baarlamaankuna fadhiistay mashaakir baan idhaahnaa adigaa galmuduga war wuxuu kaloo yidhi ahlu sunna isbaara dhusmaree u taalla kana yeeli mayno wari angafto isbaarmee
waryaalahan waryaalahan war ma haysaane jalakeygii booliiska ee jumhuuriyadda somalilan cabdilaahi fadal iimaan ayaa ku geeriyooda hargeysa markaa madaxweynehaygii muuse biixi iyo dadkii somalilan oo dhani waa u tacsiyadaynayaan aaskiina maanta duhurkii baalaaso oo ka qayb galeen war qowdhanow somalilan war kama haysido waxaa kaloo burco ku dhintay allaha u naxariiste gaashaanla sare jaamac digaalo ducaale warnimayaw taliyaha booliiska somalilan naxariistay ee hadda dhintay toddoba sano ayuu taliye ahay soomaaliyana toddobadaas sano sagaal taliye booliisa soo martay araada soomaali iyo soomaalilan intaad u kala wadaan warwar ma haysiine madaxweynihii puntland siciid cabdulaahi deni waxaa la shirayaa layidhi salaadiintii qardho iyo xildhibaanno badan masaajidka ku kulmeena war ma qunuudeen war qunuudku wixii dani ka xanaaqay weeye hadeer yaadan soo caddayna naga aamus warwarkaan naga dhex gelinina dhegaysta waxayna kala hadleen baa layidhi khilaafka isaga iyo xildhibaan cawil daad inay xalliyaan yaa minii qardhadaad ka dhacay kan beledweyne kaliya xaal loo sheeg sheega warwarka naga sugdaad ku qaadi madaxweyne denina waraaq buu soo saara uu leeyahay xildhibaanka waxba uma haysto walaa hore loo yidhi camal walaal camankow galaa carabkaana lagu baxshaa war carabkuma ekaana xildhibaanadii ashireenna dhegayso waraaqdii xeer ilaalinta ka soo baxday ayay cod u qaadeen waxayna isku raaceen inay sharci darro ahayd xildhibaankuna fakarkiisa u madax bannaan yahay laguna dacwey karin xasaanadna aan laga qaadi karin waxay kaloo dhaheen xeer ilaalinta lafteeda sharciga u gaftay waa in golaha la hor keenaa marka baarlamaanka puntland waxaa ka muuqata inuu baarlamaan rasmiya yahay afkiba a yidhaa tubti waa karaamiyaad ka wadaa oo kaalay nidaamka nabad iyo nolol ee waran iyo gaashaan la yidhaah madaxweyne deni ma gaarin miya waryaada baarlamaanka soomaaliya markii jawaari xilka laga qaaday ayay ka nabad gashay dawladdu haddee dani marka uu dhoobo daareed xilka ka qaado ayuu ka ladayaa warya dhibaatadii jawaari laga suubitan orti foolomuduna fadheesidiya may dadka kala nabadiyo ee anfartan humaanti warya fadda ka dhayn fadhaa fundo fadhay waraabita war maad hadda ka wadaa warmee wuxuu yidhi fadhiyo fuudi cibeel isla waa war muu mii maahu warnimayo war ma haysaane webi fatahaya haddaad maqli jirteen shalay iyo daraad baddi baa magaalada hofyood ku soo fatahday maxamed gafaanjana wuxuu yidhi cabdulla waa kii dhahayey biyo badeed ma bejiyaan bannaanna uma soo baxaane baddii bannaankii u soo baxday yaa ka soo jawaab maxamed waxaad u sheegaysiin bad caadi ahaan ka warramaaye bad webiga beledweyne ka masayrta maaruu ma helo warwar ma haysiina dowladda soomaaliya waxay sheegtay miisaaniyaddii dalku inay korortay war meeqa kiilay noqotay war waxay noqotaa la yidhi afar boqol iyo lixdan milyan oo dollar waxayna tiri dowladdu sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii miisaaniyaddu waxay ahayd boqol lixdan iyo sideed milyan marka laba jibaar ka badan ayay korortay ay dhaheen dowladdu siday sheegtay miisaaniyaddii sanadlaha ahayd koray u kacdaye korarkii dhaqaale ee g d b-gu inuu hoos u dhacay ma sheegtay warnimiya umaysiin lahaa hatukora maalunko mayleere aw maalin yaasimey aw maalin yaasimey maalin yaasinka yaleeri aniiba iska akriyohaay weeri nimantumbeesi badyaanlilaye iyo meelaysideen masununa walahaniin wadan koonfur galbeed waa ku jirtaa miisaaniyadda war boorarka miisaaniyadda waxaa lagu soo sawiray ra'iisul wasaare khayre dushana waxaa looga qoray higsi iyo horumar ammaano iyo adeeg hufan war ma dowladda xawaalad furatay ammaano iyo adeeg hufan xawaaladahan ku arki jiray warnimayo si xuna wax u fiirisaane hawl kastoo la qabanaayo ammaano waa looga baahan yahay waryaada dowladnimadu waa xaal baahida daboosho had kastaba mid dhow daran u dadaal lahaato haddii aan duruufaha loo dastuurba leeyahay ay u daacad noqonayn waxaa hago dilaalaan dowya dhaafitaankood loogu daacad noqon karin oo dembiila waa ruux hadba meesha loo diro dacal mare waxaa yidhi danan helin daryeelkeed
war mageeraal buu ahaa mise gabay buu ahaa war waxaa la yidhi magaalada haddaan fiiriyoon waayo badan joogay musuq maasuq mooyee lawaa ruux caddaalad ahe nin waliba ninkuu leeyihuu dabada haysta allah u naxariistaa abwaandhoodaan wuxuu yidhi ragga gabaga tootoosiyaa maba yaqaaniin qalqallooc waxaanugu wada saw aqoon maaheenqeenqeenwar cabdulla gabayada qaanqaaqda ka da adigoo tirsa gabi cusub gabi cusub tiri
way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan intaana ka bixin saaxiib yaal madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dine iyo wafdi bulaan hogaaminayo oo isugu jira labada gole ee dowladda ayaa maanta waxaa lagu soo dhaweeyey degmada donkor ee gobolka nugaal ee puntland wafdiga madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dine waxaa banaanka hore degmada donkor ee kusoo dhaweeyey mas-uuliin uu kamid ahaa labada gole ee puntland maamulka degmada hogaanka dhaqanka iyo boqolaal ka mid ah shacabka kala duwan ee ku nool degmadaasi madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dini iyo ayaa goob fagaraha kula hadlay dadweyne donkoriya waxuuna uga mahadcelshay soo dhaweynta wuxuuna madaxweynuhu sheegay waxyaabihii ay dadka deegaankaas hore uga codsadeen ay ka midayd dhismaha wadada donkori ayl uu ka faraxsan yahay in dhawaan shaqadii ay bilaabanayso wadamada madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dini ayaa ku dhiirigeliy dadka degmada donkoriya ka shaqeynta horumarka midnimada iyo nabadgelyada degmada maamulka puntland barnaamijka inta sacab kudhi waxaan kaga tegay heystaan tani kulan dambe habee wanaagsan
madaxweyne
dalkaygama soo amaahanin waa dadkaygii baalcadaydii haddaanilo dalkale kama soo amaahanin waa dadkaygii baarcadaydii
مديدين ديبو هالشيسين مديدين النبقة دالكين مديدين ينين وطوضناي ودالكيجي يحبر عطيضو مديدين ديبو هالشيسين مديدين النبات دالكين مديدين ينين وطوضناي ودالكيجي يحبر عطيضو
وإنان كويدنا دغنا وإنان تلاقينا قدنا تلقينا دافعنا وإنان كويدنا دغنا وإنان تلاقينا قدنا تلقينا دافعنا
allahayow deeqadaale allahayow dulqadadaale daciif baanu nahaye awooddaada noo gudee allahayow deeqadaale allahayow dulqadadaale daciif baanu nahaye awooddaada noo gudee